iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba iyo tobanaad ee falimaha rasuullada bawlos baa ka tegey miletos oo wuxuu u dhoofay turos oo waxaa dhacday markaannu iyagii ka tagnay oo dhoofnay dabadeed inaannu toos u nimid koos maalintii dambena waxaannu nimid rodos meeshaasna waxaannu ka aadnay batara oo markaannu helnay doonni faynuyke u sii dhaafaysa ayaannu fuulnay oo ku dhoofnay oo kolkii qubrus noo muuqatay ayaannu dhinaca bidixda ka marnay oo u dhoofnay suuriya oo waxaannu ku degnay turos maxaa yeelay meeshaasaa doonnidu shixnaddeedii ku dejin lahayd oo markaannu xertii ka helnay ayaannu meeshaas joognay toddoba maalmood oo kuwaasu waxay ruuxa uga sheegeen bawlos inaannu yeruusaalem cag saarin oo markii maalmahaasu noo dhammaadeen ayaannu ka tagnay oo sii soconnay oo dhammaantood iyaga iyo dumarkoodii iyo carruurtoodiiba ayay na sii ambabixiyeen ilaa magaalada dibaddeeda markaasaannu xeebta ku jilba joogsannay oo tukannay oo isnabadgeliyaynay kolkaasaannu doonnidii fuulnay iyaguse guryahoodii bay ku noqdeen bawlos oo kaysariya tegey oo markii dhoofkii aannu turos ka soo dhoofnay noo dhammaaday waxaannu nimid batolomeys markaasaannu walaalihii soo salaannay oo maalin la joognay iyagii maalintii dambena waannu ka tagnay oo waxaannu nimid kaysariya markaasaannu galnay gurigii felibos oo ahaa kii wax wacdiyi jiray oo toddobadii ka mid ahaa oo isagaannu la joognay ninkanu wuxuu lahaa afar gabdhood oo bikrado ah oo wax sheegi jiray kolkaannu maalmo badan meeshaas joognay waxaa yuhuudiya ka yimid nebi la odhan jiray agabos oo markuu noo yimid ayuu qaatay bawlos dheh xerkiisii oo ku xirxiray gacmihiisii iyo cagihiisii isagoo leh ruuxa quduuska ahu sidaasuu leeyahay yuhuudda yeruusaalem joogtaa sidaasay u xidhi doonaan ninka dheh xidhkan leh oo waxay isagii u gacan gelin doonaan dadka aan yuhuudda ahayn annaga iyo kuwii meeshaas joogayba markaannu waxyaalahaas maqalnay waxaannu isagii ka barinnay inuusan yeruusaalem tegin markaasaa bawlos u jawaabay oo ku yidhi maxaad samaynaysaan oo aad u ooyaysaan oo ii qalbi jebinaysaan maxaa yeelay diyaar uma ihi inaan xidhnaado oo keliya laakiinse waxaan u diyaar ahay inaan yeruusaalem ku dhinto magaca rabbi ciise aawadii oo markii la yeelsiin waayey waannu iska daynay oo waxaannu nidhi rabbiga doonistiisu ha noqoto bawlos oo yeruusaalem tegey maalmahaas dabadeedna alaabtayadii baannu diyaarsannay oo waxaannu tagnay yeruusaalem oo waxaa na raacay qaar ka mid ahaa xerta kaysariya iyagoo wada mid manasoon la odhan jiray oo reer qubrus ahaa oo xertii hore ka mid ahaa kaasoo aannu u hooyan lahayn markaannu yeruusaalem nimidna walaalihii farxad bay nagu soo dhoweeyeen bawlos wuxuu isku dayey inuu masiixiyiintii yahuudda ahayd la heshiiyo maalintii ku xigtayna bawlos oo nala socda ayaannu waxaannu u tagnay yacquub waayeelladii oo dhammuna way joogeen markuu iyagii salaamay dabadeedna mid mid buu ugu sheegay waxyaalihii ilaah dadka aan yuhuudda ahayn dhexdooda kaga sameeyey shuqulkiisa iyaguna kolkay taas maqleen ayay ilaah ammaaneen oo waxay ku yidhaahdeen isagii walaalow waad aragtaa inay yihiin kumanyaalka rumaystay oo yuhuudda ku dhex jira kulligoodna sharcigay ku kulul yihiin iyagana waa loo sheegay wax kugu saabsan inaad yuhuudda qurumaha ku dhex jirta bartid inay muuse ka tagaan adigoo u sheegaya inaanay carruurtooda gudin oo aanay caadooyinka ku socon haddaba waa maxay way wada maqli doonaan inaad timid sidaas darteed waxaannu kuu sheegayno yeel waxaa nala joogo afar nin oo nidir galay kuwaas kaxee oo isla daahiri oo qarashka iyaga ka bixi inay madaxa xiirtaan markaasay dhammaan waxay wada ogaan doonaan inaanay waxba ahayn waxyaalihii lagaa sheegay laakiin inaad adiga qudhaadu si hagaagsan u socotid oo aad sharciga dhoortid laakiin wax ku saabsan dadkii aan yuhuudda ahayn oo rumaystay ayaannu qornay annagoo ku amrayna inay iska ilaaliyaan waxa sanamyada loo sadqeeyo iyo dhiigga iyo waxa la cayjiyo iyo sinada markaasaa bawlos nimankii kaxeeyey oo maalintii dambana intuu iyagii isla daahiriyey ayuu macbudka galay isagoo caddaynaya maalmihii isdaahirinta dhammaadkoodii ilaa intii sadqada loo sadqeeyey mid kasta oo iyagii ka mid ahaa rabshad baa yeruusaalem ka dhacday oo bawlos waa la xidhay oo kolkii toddobadii maalmood u dhowayd inay dhammaadaan ayaa yuhuuddii aasiya ka timid isagii macbudka ku aragtay markaasay dadkii oo dhan kiciyeen wayna qabteen isagii iyagoo qaylinaya oo leh nimankii reer binu israa'iilow nacaawiya kanu waa ninka bara dadka oo dhan oo meel kasta jooga inay ka geys noqdaan dadka iyo sharciga iyo meeshan weliba wuxuu macbudka keenay dad giriig ah meeshan quduuska ahna xaaraan buu ka dhigay maxaa yeelay mar hore waxay magaalada kula arkeen trofimos oo reer efesos ahaa kaasoo ay u maleeyeen in bawlos macbudka keenay markaasaa magaaladii oo dhammu kacday dadkuna waa isku soo yaacay kolkaasay bawlos qabteen oo macbudka ka jiideen oo markiiba albaabadii waa la xidhay markay damceen inay isagii dilaan ayaa war u yimid sirgaalkii ka sarreeyey ciidankii in yeruusaalem oo dhan rabshaysan tahay markaasuu wuxuu watay askar iyo kuwo boqol askari u taliya hoos buuna u soo orday iyaguna markay arkeen sargaalkii sare iyo askartii ayay bawlos garaacidda ka daayeen markaasaa sargaalkii sare ku soo dhowaaday oo qabtay isagii oo wuxuu ku amray in lagu xidho laba silsiladood waana weyddiiyey ninkuu yahay iyo wuxuu sameeyey qaar waxay ku qayliyeen wax qaarna wax kale dadkii badnaa dhexdiis oo markuu runtii garankari waayey rabshadii aawadeed ayuu ku amray in qalcaddii la geeyo oo markii bawlos sallaankii fuulay waxaa dhacay in askartii kor u qaadday isagii dadkii badnaa xooggooda aawadiis waayo dadkii faraha badnaa waa daba socday iyagoo qaylinaya oo leh naga fogeeya markay u dhowayd in bawlos qalcaddii la keeno ayuu sargaalkii sare ku yidhi ma ii suurtowdaa inaan wax ku idhaahdo markaasuu ku yidhi afgiriig ma taqaan haddana miyaanad ahayn masrigii maalmahan hortoodii rabshad kiciyey oo afarta kun oo nin oo dhiiqabayaal ah cidlada u kaxeeyey laakiin bawlos wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay nin yuhuudi ah oo reer tarsos ah taasoo kiliikiya ku taal oo waxaan ahay magaalo aan yarayn waddanigeed waxaan kaa baryayaa inaad ii fasaxdid inaan dadka la hadlo oo kolkuu fasaxayna bawlos isagoo sallaankii taagan ayuu dadkii gacan u taagay oo markii aad loo aamusay ayuu af cibraaniga kula hadlay iyagii isagoo leh